Gabar shaqo sii waa qoys shaqo sii. Weedhaasi ayaa halkudheg u ahayd bandhiggii shaqo ee magaalada Muqdisho lagu qabtay, waxaana ka soo qayb galay shirkado iyo hay-ado danaynaya in ay helaan gabdho shuruudahooda buuxiya oo ay shaqo siiyaan, iyadoo in ay fursaddaasi ka faa'iidaystaanna ay u yimaadeen boqolaal gabdho jaamiciyiin ah. Maamulaha mashruucan fursad loogu magacdaray Cabdulqaadir Macalin Maxamed waxa uu ka waramayaa ujeedka laga leeyahay bandhiggan.
job fairka ama bandhig shaqo oo mu- magaalada muqdisho ka dhacday Ee, barnaamijka ujeedada lagala lahaa in gabdhahaas suuqa lasoo geliyo ay shaqeeyaan oo ay ka faa'iidaystaan barnaamijkooda nolosha iyo waxay soo barteen reerkooda kaabaan waayo waxaan ognahay ee, markii dagaalada sokeeye dalka ka dhaceen oo la burburay dadkii oo reeraha gabdhaha u shaqeynaya soo baxay saas darteed waxaan go'aansanay marka waxaan u bixin mashruuc halkudhig waxaan leenahay layihahdo gabar shaqo siiya waa quus shaqo siiya haddii gabdhihii aan shaqo la siino guryaha iska joogaan waxaa dhacaysa gabdhaha kale oo yaryar inaysan waxba baran oo aysan ku dhiiranin shirkado badanaa kasoo qeybgalay oo labaatameeye dhan dee ka badneen iyo lo- ilaa iyo afar boqol oo gabdhood oo jaamacadaha kasoo baxay oo kuliyado kala duwan ah iyo int- eh, hay-ado international sida concern iyo maxay ahayd abican waxaa soo baxday in rajo fiican jirto labada kun iyo lix iyo tobanka inkastoo meesha nafteeda meelaha qaar dadka qaar ay dheheen shaqa- gabdhaha qaaran qaadeen shaqeeyo ballan qaadeen marka rajada laga qabo aada u fiican tahay hab- waana barnaamij bilow ah maaha muqdisho oo keliya ee waxa uu laamo ku leeyahay dhammaan gobolada dalka waxaanuu si toosa ugu xiran yahay rugta ganacsiga soomaaliyeed shirkado iyo hay-ado fara badan oo horey u shaqaalaysiiyey gabdho soomaaliyeed iyagoo fursad soo dhex maraya sidaasoo kalena waxa uu tababar u fidiyey islamarkaana qayb ka mid ahi ay shaqo u heleen haween fara badan waxaan sameynay maxay eeday tababaro laba boqol iyo lixdan gabdhood Ee, waxaan u sameynay tababar oo awoodooda kobcinta lagu kobcinayo capacity lagu sameynayo waxaa kaloo barnaamijka ka faa'iidaysto nasiib u yeeshay inay boqol iyo lix gabdhood shaqo ka helaan oo oo dadka aan isku xirnay ay ka faa'iidaystaan kuwaasoo u shaqeeyo xafiisyada oo hay-adaha dowladda iyo kuwa oo maxay eeday kambaniyada gaarka loo- shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo n g o-yada internationalka iyo kuwa kamid kuwa caalamiga oo intaba bandhig shaqeedkani ayaa lagu hanweyn yahay in in ka badan boqol gabdhood ay shaqo ku helaan iyadoo dhammaan gabdhihii aqoontooda soo bandhigayna ay rajo taa la mid ahay muujiyeen waxaanay qaarkood ka hadlayaan hamiga ay qabaan iyo sida ay dhacdadan u arkaan magacayga waa deeqan nuur cumar waxaan ka mid ahay gabdhaha ka baxay jaamacadaha muqdisho ku yaallo waxaan halkaan maanta een, fursad ay inoo qabatay een, kulan weyn bandhig weyn ay gabdhaha muqdisho oo waxbarashada ee u dhammaatay laakiin ay u suuragelin inay shaqeeyaan een, in halkaan ay ku kulmiso siifiyo badan lagu soo bandhigo shirkado badanna ay yimaadaan si gabdhaha siifiyadooda loo fiiriyo shaqana loo raadiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijka fursad ee ugu bilowda muqdisho horena aan ugu jirin bismillaah ugu horreyn magacayga waxaa la dhahaa faa'ise jaamac farsame waxaan ka baxay jaamacadda muqdisho kii aad aan ugu faraxsanahay barnaamijka ee noo qabatay een, een, hay-addan fursad een, ee lagu qabtay diblomaasiga hotel waa soo dhaweynaynaa barnaamijka ee noo qabteen wax iyada iyo ka horreysa horena ugu qaban jirtay ma aysan jirin aaday ugu mahadsan yihiin waxaan ka rajaynaynaa shaqooyin fiican inaan ka heli doono insha allah weli ma arkin wax barnaamij bandhig shaqeed ah oo la qabto oo hay-ada ay qabtay horema arkin fursadan ugu horreysay aadayna u mahadsantaa fursad ka sokow bandhigani mashruuca fursad waxa uu labadii bilood ee lasoo dhaafay shaqo geeyey ku dhowaad soddon gabdhood tan iyo markii ay hawshan bilaabeen bishii mey ee sanadkanna waxa ay shaqo u fududeeyeen boqol iyo lix dumara iyagoo hiigsanaya in inta sanadkan ka dhimanna ay laba boqol oo kale meelayaan waxaa gabdhaha loo sameeyey bar internetka ah oo ay iska diiwaangelin karaan iyagoon xarunta fursad dhiman waxaana haatan ku jira gabdho jaamacado ka soo baxay oo shaqadoona oo ay tiradoodu toddoba boqol gaarayso anaga waxaan leenahay website yidhahdo fursad dad s o oo platforma loogu talagalay qofka hadduu rabo inuu access u leeyahay intuu galo awood u leeyahay isku register ka noqon karo intuu galo meesha laba qeyba jirta qeyb waxaa lada qeybta oo dadka jaamacadaha kasoo baxay qeybna waxaa lada dadka wax shaqaaleysiiyey qeybna waxaa lada qeybta shaqadoonta marka gabdhaha qeybta dadka shaqada raadinaya ay galayaan magaceeda iyo taariikhda dhalatay iyo meesha ku dhalatay iyo telefoonkeeda iimailkeeda gelinaysaa kadib cvgeedii meesha maxaa la dhihi jiray gelinaysaa Ee, taas waa taas tan kalena kambaniyadana saas camal shirkadaha waxay sameynayaan intay galaan ay magacyadooda qoraan ay sameysan karaan meesha intay galaan sida ay ku waramayso khadiijo axmed maxamuud oo barnaamijkan xiriiriye ka ah inta aanay duruufuhu u saamixin inay barta internetka iska diiwaangeliyaan waxa ay si toosa u yimaadaan xarunta fursad iyagoo halkaasi talooyin dheeraad ahna ka helaa gabdhuhu marka horeeto int- dhammaantood waxay ka soo ogaadaan internetka facebooka twitterka amii kaleeto even idaacadaha xataa anaka wacaageena hayeysiin waxaa kaleeto aan leynahaa boorar waaweyn inta badan gabadha markay boorka kasoo aragto waxay ku imaaneysaa ayadoo xamaasadeysan oo isdheheysa xafiiskaas haddaa hore ka geshid shaqo ayaad heleysaa way noo imaanay markay noo imaado anaka waanu soo dhaweynaa jaamacadday kasoo baxday iyo kulli intaasaan wareysanaa platformaa leenaha oo gabdhaha lagu rajisgareeyo c v-geeda waxay noo keenaysaa soft copy ah waxaa kaloo uu istaagayaasha mashruucani ay v o a u sheegeen in dhallinyarada dhadiga ah aanay ka caawiyeen dhinaca shaqo helidda oo keliyahe ay sidoo kalena shaqo u abuuraan iyagoo fikradaha ay la yimaadaan u fududeeya in loo maalgeliyo waxaana hawshan ilaa iyo hadda ku guulaystay tiro dhallinyaro ah oo durbaba afkaartooda mashruuc loogu bedelay loona qarash gareeyey sanadkan hadda waxaan qabanay konton iyo dhowr fikradood oo hal abuur ganacsiya la sameeyey waxaan bal- waxaan martaqaanday bangiyada dalka jiro dhan is- hoteelkaas aan ku qabanay Eh, waxaa ilaa hadda la qaatay oo gudbiyey konton afkaarood ama konton fikradood oo la maalgelinayo ee bangiyada dahabshiil iyo premier bank ay maalgelin doonaan Eh, waxayna naga codsadeen in ka- in afkaarta kale iyo ardada kale marka hore shortiska lagu reebay lagu soo daro ay kulligood qaadanayaan maalgelinayaan marka arrintaas waa wadnaa waan ku dhiirigelinaa Eh, waxaan isu keenaa alumnitka ardooyin ardada jaamacadaha ka baxay tababaraan u furnaa maxay eeday jaamacadaha oo dhan kadib markii aan soo xulno ayaan ka xulanaa intaas bandhigan oo ah kii ugu horreeyey oo noociisa ah ayaa haddana waxyaabaha soocaya waxaa ka mid a in uu haweenka gaar u yahay waxaana muuqata in soomaalidu ay haatan tartiib tartiib u garowsanayaan in shaqada gabdhuhu aanay ku ekayn oo keliya in suuqyada iyo cadceedda ay badeecooyinka la fadhiistaan ee sidoo kalena ay xaq u leeyihiin in ay xafiisyada ka howlgalaan jacfar kukaay v o a muqdisho